haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa hambalyada iyo heesaha barnaamijkana dhegaystayaal maanta wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyo gaar ah oo ku yaala guriga ibraahim xasan daandurey nuur soo dhowow ayaan ku leeyahay qaxwo dhan hawla cun shaah cab ibraahim waa mahadsan tahay qaxwada iyo buskudka waa inoo dambeeyeen laakiin lix bil ayaana sukan dambeysay inaan is aragno
waa wax lala yaabo wallahi kaloo cudurka corona wuxuu rabaa dadka inay kala tagaan laakiin mu yeelin
waa runta danta tani waxay caddaysay inaanan ka helin oo aan iska caabinay inagoo weliba haysano daboolkeeni weligaana bursaan ku leenahay
waa tahay ibraahim dhammaalka ugu horreeya waxaa nasiib u hela falastiin khaliif yuusuf sacad maxamed daahir iyo muniish mursal xasan nimcaan jaamac maxamed xasan daacad kacdaado faarax maxamed xirsi good iyo hani cabdulcasiis hani soomaali bashiir quduf daahir iyo cabdulcasiis daahir aadam cabdulaahi xaaji xuudi cabdulaahi jaamac ogle maxamed cumar daacad iyo bedel cabdulaahi xuseen qadar good gardaase iyo bedre cabdulaahi ibraahim mahdi jibriil xaaji iyo xayaad aragsan xuseen iyo baxsan barkad iyo dad kale oo aada u fara badan dhammaan dadkan waxa ay dhambaal meher oo wacan ay gaarsiinayaan lamaanaha iscaalmada baa la yidhi xasan axmed seexiye iyo marwadiisa zamzam cabdinuur yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti waxaan leenahay isku waara oo ubadda kheyr qaba kala hela aamiin aamin ayaan leenahay nuur heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashana usoo qabanina waa codkii yurub genyo iyo cabdirasaaq askalaaji waana heestaan kudhigeedu yahay dalsan ee nala dhegeysta dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee ku jiibsaday dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee samee ku jiibsaday dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyow dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dalawageeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo nabad deegaanka lagu yaal dalawageeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo nabad deegaanka lagu yaal sidooda adiguna ideeqido ishaa dojinaysa ku dabacdi laabtuna laabtuna daymada daymada sidooda adiguna aniga ideeqde ishaa dojinaysa ku dabacdi laabtuna laabtuna aygu eegin diifte ayoxoy yurube geyo xilka abudo waan ku doortaye dejiya isoo raac aygu eegin diifte yurube ayox xooy geeyo xilka gudo
Production by Serenland Studio Chichika, Ethiopia.
nuurow dhankii dhambalada haddii aan u leexno waxaa dhambaalkan uu nooga yimid aabbo cumar sifriyo colaad iyo hooyo ruqyo maxamed diiriye iyo luul cumar sifriyo colaad iyo waxay yidhahdeen yasmiin cumar sifriyo colaad iyo ayaan cumar sifriyo colaad iyo mustaf cumar sifriyo colaad iyo liibaan cumar sifriyo colaad iyo ismahaan cumar sifriyo colaad iyo fartuun cumar sifriyo colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan waxay yidhahdeen lamaanaha ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygaada xuseen xaashi muumin oo meherkood uu ka qabsoomo bay yidhahdeen dalka uganda ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigay kii guur qayr qaba idin horseedo haatanna waxaa noo baaqayaa hooyo nuuro cilmi cawaale iyo hooyo jameela cabdi faarax sacdiye maxamed maxamuud beele iyo zaynab axmed dhuunkaal nadiifo axmed dhuunkaal iyo nasteexo axmed faarax iyo saygeeda xamdi cabdi faarax iyo xaajigeeda maxamed axmed faarax duraan iyo xaaskiisa xamdi baylood iyo carruurtooda najax maxamed xasan iyo sundus cali maxamed iyo carruurteeda abti cabaas cabdi faarax iyo carruurtiisii iyo mushtaaq maxamed xasan saygeeda injineer cadnaan maxamed xasan iyo maryan cabdirasaaq dalmar yaxye axmed cali fantastic iyo xasan maxamed cilmi xasan dheere waxaa kaloo ku jira halkan reebeyna maxamuud shidanabar dhammaan dadkaas oo kala jooga sweden austria canada uganda kenya iyo gudaha soomaaliya waxay ahayd inay dalkeeni soomaaliya ku bilaabaane waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan aabe sheekh cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo hooyo doctorise ifraax maxamed xasan ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay dhambaalkana nuur waxa uu noogu yimid uu naga soo gaaray cabdullaahi maxamed nuur iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen macalin maxamed sheekh cusmaan daahir iyo cabdullaahi caafi waadi macalin cusmaan lilaahi iyo xaaskiisa iyo cabdi cusmaan oo shabeelle loo yaqaan iyo waxay yidhahdeen macalin cabdi hire cabdi iyo xaaskiisa iyo cabdullaahi maxamuud maxamed sambuur iyo waxay yidhahdeen suldaan idriis gaaroodi nuur iyo maxamed xasan gucuri iyo xaaskiisa iyo nuur xasan aadan oo loo yaqaan nuurfood cadde iyo waxay yidhahdeen xasan cabdi raflin dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunyada daafeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan sheekh maxamed maxamuud waadi iyo marwadiisa deeqo nuur xasan oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay beled xaw waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waar ee banheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenahay daandure dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan daango oo kale ah hooyo faadumo jimcaale iyo nuurto xasan daango saare xasan daango iyo xaliimo xasan daango falis xasan daango mune xasan daango xaawo xasan daango axmed xasan daango mahad xasan daango cali xasan daango iyo eedo suldaano cumar caweer iyo caruurteeda iyo eedo raaxo cumar caweer iyo caruurteeda eedo khadiijo cumar caweer iyo caruurteeda iyo habaryar aamine jimcaale waxaa kaloo ku jira habaryar saciido jimcaale dhammaan waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan leyle xasan daango iyo saygeeda ismaaciil cumar ismaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markii ay ahayd laba iyo labaatanka bishan agoost labada kun iyo labaatanka waxaan leenahay leyle ismaaciil ee isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela wada jira ee nabadgala aamiin haatanna kaalimihii heesaha ayaan jalleeci doonaa heesuhu iskuma jiraan waa heestii hee baddu inay mudowdahay biyo tahay mama og tahay waa tahay waa heesta batalaale iyo fanaanka axmed cali cigaal
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkii naynan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogtahay kasaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo ka moogtahay inan sida banjoog cawo badiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl beriinseeday Ha, ha, inuu buuxo moogtahay inta suu baraarugo inan baa lahaygiyo inta suu baraarugo inan baa lahaygiyo kabaaro gogoshon boolyoobay moogtahay Olyobe moktay Bolyobae Bolyobae Bolyobae Bolyobae Bolyobae
waa tahay ibraahimow aan dib ugu laabano dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo qoreen ee warqadda gacanteeda ku jirta waxaa diray dadka kale ah cabdiraxmaan mustaf tubey iyo cabdinuur cabdiraxmaan tubey cabdiraxmaan cabdi buulle almashruuc iyo ayaan aadan cali waxaa kaloo ku jira maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim maxamed macalin cali cabdinaasir jacfar sheekh iyo calama cabdilxamiid aadan iyo taaji yunis maxamed saalimow cabdixaamid aadan iyo cabdirasaaq xuseen ibraahim waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan lamaanaha kale ah cabdisalaan abukar aadan iyo umaana cabdishakuur mursal oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay nuur dhamaalkan wuxuu nooga yimid hooyo xaliimo cali iyo abu maxamed muuse jilcow iyo dhammaan reer xasan gacal gabdho iyo wiilal iyo carruurtooda waxayna hambalyo u dirayaan kal iyo laaba nimco xasan nuur iyo saygeeda cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo gabar ay ugu dhalatay jowhar gabadhaas oo loo bixiyay axlaam axlaam waxaan ku leenahay soo weynaaw noqotay waalidkee dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta gabadhayda axlaam anna waa u hambaliyeeyey weliba waxaan si gaara ugu hambaliyeynayaa walaashay nimco xasan nuur gabadha reerka ugu yar waa tahay dhinacii heesaha ayaan jalleeci doonaa daanda waxaanan dhegaystayaasha usoo qabanay heesta maxkamaddii jaceylka iyo fanaanka axmed zaki
qadarin baad mudato qimadigu leedahay qadarin baad mudato qimadigu leedahay ayeshe ayeshe ayeshe dhibkaan qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ayeshe ayeshe ayeshe dhibkaan qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadila dembiga waan qiran lahaa ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dembiga waan qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahay qalbigaada oo
tahay qalbigaada wayuto qalbiga mida tahay ana aniga ana qomo miyo cayb dibnaha dibnaha dibnaha isqaninaye ana aniga ana qomo miyo cil dibnaha dibnaha dibnaha isqaninaye golanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dambiga waan qirala qalanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dembiga waan qirana haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa maca waan qirana anigu waan qiranaya maca waan qiranaya haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dembiga waan qirana حبيبي وقير الله عنيبو ما عني عنيبو تبقى وقير الله آه آه آه آه آه
maxkamadda jacaylka iyo codkii axmed zaki daanta dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaadhay abu cumar sibriye colaad iyo hooyo ruqiyo maxamed diiriye luul cumar sibriye colaad iyo maxamed cumar sibriye colaad yaasmiin cumar sibriye colaad ayaan cumar sibriye colaad mustaf cumar sibriye colaad iyo liibaan cumar sibriye colaad cabdimaalig cumar sibriye colaad ismahaan cumar sibriye iyo fartuun cumar sibriye colaad dhammaan dadkan waxay tahniyad meher ay u dirayaan lamaanaha kale ah ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygeeda xuseen xaashi muumin oo meherkooda uu ka dhacay dalka uganda ducaduna waa xaggiina ayaa la yidhi waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheer qabana kala hela aamiin hay-addaanta gabagabadiina waa soo gaarnay Eh, waxaan dhegeystayaasha nuur usoo qabanaynaa hees ay ku luqaysa fanaanada zahra abubakar zahra dow
iyada ayaana ugu dambeysay dhegaystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanayay istuudiyaha guriga ibraahim xasan daanduray oo ku yaala xaafadda alexandria ee gobolka virginia haddaan tahay intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo